Xildhibaankan oo lagu magacaabo Yunis Maxamed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu muddo maalmo ah uu xabsi guri ku yahay dalka Hindiya waxa uu sheegay in isbitaalada Hindiya lagu dhibay dadka Soomaaliyeed isla markaana uu hayo xogo badan oo uu goor dambe shaacin doono sida uu hadalka u dhigay waa nin la yidhaahdo xildhibaan yuunis maxamed shaarre warka aan xambaarsana war culusa waxaan rabaa saddex kelmo inaan ku soo koobo madaxda qaranka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku ahay gurigayga xabsi guri oo aan ku jiro safaaradda soomaaliyana iyo wasaaradda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda hay-adda nisa iyo wasaaradda gaashaandhigga intay khusayso amniga qaranka soomaaliyeed in xildhibaan qaranka soomaaliyeed ka tirsan uu maxbuus ku yahay hindiya dhexdeeda inaan la wadaago waa marka koowaad madaxweynaha qaranka soomaaliya xasan shiikh ra-iisul wasaaraha xasan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xoogaa warkayga tarsaas hadduu ku jiro dadka aan fariimada u diro dhan baa warkayga soo dhexgelaya ra-iisul wasaarayaashii qaranka hore usoo maray ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo ra-isul wasaare rooble fariinteeda waa gaartay sanatarada waa gaareen madaxda dhan waa gaareen waxaan rabaa in safaaradda soomaaliya la iisoo diro in xogta aan hayo laiga qaado ma rabo xogta aan hayo inaan miidiya la wadaago ma rabo xogta aan hayo in miidiya ay gasho ma rabo laftirkeedoo fasiran inay soo gasho waxaan rabaa xog badan oo saddex qaybood aan hayo inaan sheego qaybta koowaad waa isbitaalada hindiya oo dadka lagu dhibay ani dhakhtaraan u imid dhakhtarkayga dawadiisa oo i fasaxay ayaa ehelkayga laigu aafeeyey ooy leeyahan dhakhtar kaleetaan ku wadaynaa warka aan wado waa badan yahay laakiinse qayb qayb baan usoo fasaxayaa waana mahadsantiin xabsi guri ayaa hindiya ku ahay mar labaad iyo mar saddexaad si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo la arkayo askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo daryeel la-aan ku haysa isbitaalada ku yaala waddanka hindiya iyagoona sheegay in dowladda federaalka ay askarta iyo saraakiisha u baahan tahay keliya inta ay caafimaadka qabaan markii ay dhaawacmaanna ay xiriirka u jarayso